Ururka Dhalinyarada Cagaarsan ee magaalada Kismaayo oo kaashanaya Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa dhir-beeris ku sameeyay qaar ka mid ah iskuulada waxbarashada ee magaalada Kismaayo. Dhalinyaradan ayaa u qaybiyay dhowr iskuul noocyada kala duwan ee dhirta tallaalka, taasi oo ay ugu talagaleen dib u soo noolaynta dhirta cagaaran. Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Cagaarsan Maxamed Shariif Cabdulaahi ayaa ka hormariyay dhirta ay ku wareejinayaan iskuulada magaalada Kismaayo.
In markii geed la jaro innagana geed aan beerno si aan uga qayb qaadano arrinta ku saabsan dhiraynta deegaanka magaalada Kismaayo. Saas awgeed dhalinyarada waxaan ku boorinayaa oo ah runtii hormuudka bulshada iyo dadka mar kastaba isbeddelka sameeya inay arrintaas u diyaargaroobaan ay dareemaan muhiimadda ay leedahay dhiraynta deegaanada Jubbaland.
Maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee Jubba Cabdifataax Aadan Cabdi ayaa ka mahadceliyay dhirta lagu wareejiyay.
aan ka qayb qaadano inaan deegaankeena qurxinno anagoo ka bilaabana madrasadani ee meelaha ugu horeeysan aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waxaan leenahay ururkaasina soo dhawaada insha allahu taala Dhirta cagaaran ee lagu wareejiyay iskuulada magaalada Kismaayo ayaa kaalin ka qaadan doona bilicda iyo quruxda magaaladaasi.